محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه هذا كان باب بيان عرض مقعد الميت روح دنتي meesha iyo markaa makaankiisa iyo maqcadkiisa ama janno ama naar bandhiga loo bandhigayo maqcad ilmayiti oo min aljannati janno ah maqcadkaasi awinaari caleyhi cala lmayiti loo bandhigayo bal taas wixii kuba yimi iyo caddaynteedii uu baabkeedii yahay wa isbaati cadaabi lqabri qabriga cadaabkiisa sugitaankii ana cadaabulqabrigu inuu shay xaqa oo jira uu yahay taasna caddaynteedi buu baabkeedii yahay iyo watacawudi minhu tacawudkii iyo ilaahay subxaanaه wa tacaala in la magan galo oo minhu min cadaabi اlqabri laga magan galo taasna bal dalabkii la yskaba dalbayey iyo xasintii iyo boorintii taa la yskuba boorinayey umuurahaas buu baabkan kollay iskaba dheere axaadiis waxoogaa ay nooguba sugan tahay waana baabkood dee kolley casharku baabkan baabu noqon doona ayuu baabkiisii yahay umuurahaasuu wada baab yahay xadaثna yaحya ibn yaحya qaala qarأtu عalى maliki can naafici can ibni cumara ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama qaala rasuulka ilaahay wuxuu yidhi ina axadakum axadkiin waa axadka idinka idinka midi idaa maata marka uu dhinto curida waa la bandhigayaa calayhi korkiisa waxaa loo bandhigaya oo isaga loo bandhigi maqcaduhu meesha uu degayo ku sugnaanayo ee uu gelayo bilkhadaati aroortii iyo walcashiyi galabtii na dee dadku mu'miniinti iyo kufaartiiba dee wax ehlu janno iyo ehlu naar baa taa loo qeybsamaya haddaba shaksi kastaba gaar ahaantiisa marka uu dhinto halka maqcadkiisu yahay hadduu janno yahay iyo hadduu naarba yahay waa la tusayaa loo muujinayaa in kaana min ahli اljannati hadduu yahay ruuxaasi ahlu janno uu ka mid yahay famin ahli اljannati ay famaqcaduhu min maqaacidi ahli اljanna meesha maqcadkiisa loo bandhigayaa ama almacruudu calayhi waa dee waxa weeye waa maqaacidii dadkii ahlu janno ahaa taas buu yihi wain kaana min ahli naari shaksigu hadduu ahlu naar yahayna axad kaa dhintay fa min ahli naar kolley labada meeloodba shardigii oo dee jumladaa hore iyo jazihii isku mid bay noqdeen kolleyna waxay idhaahaan marka shardi iyo jazaa san oo kale wax isku mida lalaba yimaado oo tafkiim iyo weyneyn baa loogaba jeedaa dee markaas san dee kuba laqbaynaynaa waa iyadoo marka ta hore in kaana min ahli اljannati famaqcaduhu ama falmacruudu calayhi waxaan loo bandhigayaa min maqaacidi ahli اljannati waaye waa maqcadkiisu ahlujanno ayuu kaba mid yahay maqaacideed wain kaana min ahli الnaari famin ahli الnaar yuqaalu waxaa la odhanaya oo shaksigaa lagu odhanaya haada marka la tuso loo bandhigo haada kaasi maqcaduka waa meesha aada degayso halka aada gelayso iyo maqcadkaagii weeye oo hadduu ehlu janno yahayna dee waxaa loo tusayaa si uu u farxo waa nooc nicmeyn ah oo nicamtii uu laba kulmayay iyo tanciimkii buu kaasi ka mid yahay hadduu ehlu naar yahayna waa dee waxa weeye kolley cidhiidhi iyo dhib buu kuba jiraayo liyazaada qaydan taas iyo nooc tacdiib weeye cadaabitaankiisi buu qeyb ka mida yahay hada maqcaduka xataa yabcasaka ilaa uu ku bixinayo ilayhi waa ilaa hada maqcad yowma alqiyaamati allahu ilaahay oo macnaa halkaa kaasi maqcadkaagii weeye dee maqarkiisiina waa barzakha weli lama gaadhin markii janno iyo naar la gelayay marka ilaa ilaahay maalinta qiyaamaha dee xaggiisa kuu bixinayo ood isaga gelaysid bal waaba kaa maqcadkaad geli doontaa taas baa lagu odhanaya xadiid kole duruq iyo riwaayaat buu imaka dariiq baa inoo sugtay laakiin waxyaalo la macnaa oo axaadiida kale ayaa in sha allahu tacaala inoo socon doonee bal horta dariiqiisaan raacinaynaa kan xadaثna cabd بن xumaydi qaal akbarana cabdالرaزaq qaal akbarana macmar can الزhriy can salimi can ibni cumara markii horeba xadiid ibni cumar buu ahaaye naafic baa ka warinaya waa mawlihiisii makana inankiisii saalim oo hadyi ahaan iyo dali ahaan isaga shabihi jiray aad ayaa kaba warinaya salim ibnu cabdالlahi ibni cumar kollay xadiidka maanta ama caawaba waa dad in kitaabkaba kusoo noqnoqon jiray ruwaadii mashhuurkayd gaaliban ah wuxuu yihi ibnu cumar qaala qaala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam idaa maata rajulu ninku marka uu dhinto haweeneydna waa la midun weeye wax farqiga udhaxeeya ma jirto axkaamtan way wadaagsanayaan curida waa la bandhigayaa calayhi korkiisa maqcaduhu maqcadkiisii bilkadaati aroortii iyo walcashiy waa hadduu naar yahayna dee waa maqaacidda ahlu naar kasta ala fircoon ba annaaru yucraduuna calayha guduwa wacashiya in kaana min ahli اljannati ahlujanna hadduu ka mid yahay faljannatu falmacruudu calayhi waxaa loo bandhigayaa ee la tusayaa aljannatu jannadii weeye wain kaana min ahli naar shaksigan hadduu ahlu naar ka mid yahayna faannaaru falmacruudu calayhi weeye waxaa loo bandhigayaa la tusayaa annaaru naartii weeye qaala wuxuu yidhi waa xadiidkii marfuuc ahaa uma yuqaalu waxaa lagu odhanaya marka la tuso ee loo muujiyo haadaa maqcaduka kaasi waa meesha aada degayso meesha aada gelaysiyo maqarkaagii weeye alladii kaasoo tubcahu la bixinayo oo adiga lagu bixinayo ilaahi xaggiisa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha oo marka qiyaamada ee lagu soo saaro meeshaad ku dambaynayso ee aada geli doontaa kaa weeye hadduu janno yahay iyo hadduu naarba haye taas baa lagu odhan bal axaadiidu kolley way noo socon doontaaye arrinkani horta waxaan leenahay cadaabkii qabriga ama nicmadii qabrigunbuu kaba mid yahay oo markaa loo bandhiga dee isagii la tuso hadduu yahay janno iyo raaxadeed iyo naciimkeedna waa bishaarayn isagii loo bishaaraynayo laga farxinayo loo nicmaynayo ee kol hadduu markaa loo sheegayna weliba kaa inuu geli doono ma-aalkiisa uu yahay bal qabriga marka la geliyo taa la tusana waxa raaxadii iyo naciimkiiyo rawxii way soo gaadhayaanoo uu helayaa hadduu ehlu naar yahayna maqcadkan la tusayo oo naartii iyo ahwaasheedii ah dee waa tacdiib isagii la cadaabayo waa qeyb cadaabkii qabri kaba mid ah taas waana dee kan muminkiina si uu ilaahay markaa loogaba farxiyo waa naciim in loogu bishaariyo kana waa taxdiir iyo dee bal taas isna wixii uu nasiirkiisu ahayd oo loosii sheegayo bal taasba wey markaa kolley xadiidkan iyo axaadiisa inoo dambeeyaba ee cadaabulqabri waana umuuraha dee iimaankaan rumaynayna ee dadkay markaas cadaabulqabri sugitaankiisu way noogaba sugantay nusuusta ama kitaabka ha noqota ama sunnahe dee arrinkaa kuba yimi waliba axaadiida saxiixa oo weliba halkan aan inoogu dhammayn oo kala duwana ay kaba mid tahay bal taasi waxa weeye waa waxna way noo dambeeyaane axaadiidan way nooguba sugan tahay waxaa kaloo in marka ah taasi waa mid horta waa cadaabulqabri dee cadaabulqabri keliya maahe dee naciimka qabrina waa dadkii mu'miniinta raaxo iyo naciim bay la kulmayaan marka su-aasha ay timaadee ilaahay waafajiyo su-aashii toosnaydna naciimkii iyo raaxadii iyo taas baaba wax loogaba furayaa lana tusayaayo cadaabulqabri un maahe dee waa nicmo qabri iyo jannayteedna iyadna waa waxa dee aan ictiqaadsanahay bal axaadiiay nooguba sugan kolley axaadiisna way noo soconaysaa macnuna daahir imaka halkan weeye oo waa kolley malaa janaa-isna waxyaalo waan kaba soo maray hore isticaadadan cadaabulqabri ilaahay laamaan geliyana kitaabu salaad ba inoogu horreysiiye janaa-is imakana axaadiid kala duwan baa inoo soconaysa waa kuwan xadaثna yaحya بن أyuba وabubakr بن abi shaybata جamيعا عan بn culayata qaala بن أyuba xadaثna بن culayata qaala وأخbarana سacيid الjurayriي عan abi nadrata عan abi سacيidi الkhdriyi عan زayd bni haabiti qaala abu saciid sanadku dee kolley cid aan imaka isku baraarujinaa maba jirto ee labadan sheekhee muslim ismaaciil ibnu ibraahim ama ibnu culayay ka wada wariyeen yaxe siiqadiisuna waxayd inuu yihi xadaana ibnu culaya kolley ta abubakr way kaba dunayd marka ibnu culaya leh wa akhbaranaa saciidun iljurayriyu saciid ibnu iyaas waa nin sikaaru taabiciin oo iqaynu hore usoo maray oo kolley akhira cumri inuu ikhtilaad kuba yimi sanadii ugu dambeysay waa kaa saciid ibnu iyaas aljurayri abu nadrana mundir ibnu malik isna kitaabka ee marar kala duwan waan soo marnay kunyadiisana aada uguba mashhuuraade waxaana xadiidka inoogu sugan laba saxaabi oo saxaabiga abu saciid alkhudri isagoo mugsiriintii ah oo toddobadii saxaabiye kun xadiid wax ka badan rasuulka ilaahay ka wariyay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kaba mid ah ayaa haddana maanta xadiidkan zayd ibnu thaabit buu kaba sii warinayaa waa siduu rasuulka ilaahay kagaba warinaya oo markaa taas baaba waxa weeye iyadaa intan isagaana sheegi doonaa inuu zayd ka maqlay maalintaa rasuulka ilaahay xadiidkan sheegay aanu isagu joogin oo qaala abu saciidin wuxuu yihi walam ashhadu macnaa waa xadiidkan anigu dee markaa uu sheegayey walam ashhadu waa xadiidkan waa xaala taxdiidi nabiyi sala allahu calay wasalam bi hada alxadiidi waa markuu xadiidkan kuba warramayay maan xaadirin oo goobjoog maan ahayn min anabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay xaggiisa walaakin xadaanii waxaa iigu warramay zayd bnu haabitin qaala wuxuu uhi zayd markaa saxaabigii baa saxaabi kale kaba warinaya waxaanu yidhi isagu markaa maalinta uu rasuulka ilaahay xadiidkan sheegay anigu halkaa maan joogin se zayd bnu thaabit baa ii sheegoo wuxuu ihi zayd baynamaa waqti annabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay fii xaa'idin bustaan uu ku sugan yahay libani najaar reer bani najaar ay leeyihiin waa madiina reer bani najaarna waaba dee rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh awowgii cabdulmualib reerkii dhalay waa abu ayub alansaar iyo anas ibnu malik iyo de abu dalxa iyo zayd ibnu haabitkan iyo reerkoodii abu saciid reerkaa mu ahaynim xaydkuna waxa weeyaan de waa bustaanka ee dee qaaliban gidaaray ku wareejin jireenoo tanbaa xaaid lagu magacaabay haddaba bustaan iyo meel ay lahaayeen reer bani najaar buu kuba sugnaa calaa baqlatin lahu waxaanu ku sugnaa u fuushanaa baqal isaga u sugnaatay daba baynamaa waqti annabiyu nebigu sala allahu calayh wasalam fii xaa'idin xaa'id uu ku sugan yahay libibani najaar oo calaa baqlatin baqal korkeedna uu ahaaday ku sugnaaday lahu isaga u sugnaatay walxaal naxnu anagu macahu maciisa aan nahay id waqtigaa xadad waxaa dariiqii kala leexatay iyadoo didsan bihi binabiyi sala allahu calayh wasalam waa multabisatan bih baqasha fakaadat waxay u dhowaatay tulqihi inay tuurto macnaa way la joogeen kollay zayd iyo rag kaleba meeshana waxa weeya daabadan ama baqashana uu fuushanaa baqashii baa diday waxay maqashay bay ka diday rasuulkii ilaahayna waa kan waa fuushanaa dee didmadii ayaa waxay uba dhowaatay rasuulka ilaah inuu kaba dhaco oy tuurto laakiin kamuu dhicin waxaana dee waa waxbay ka diday kolley waxay ka diday waan ogaan doonaa waydaa waaba wuxuun baaba anaga nagu soo kadiyey oo macnaa ama meesha waa tii fujaayada macnaa meesha jiray uun wey aqburun xabaalo waa jamcu qabrin kolley waana dee kolle waa wax dee taqliil keenaye xabaalo afcul sitatun lix ah aw khamsatun aw arbacatun waa shaki xabaala dee adugu kooban oo dhowr ah lix shan afar mid ahaa qaala wuxuu yidhi waxaa odhanaya ibnu culaya kada kaana yaquulu jurayriiju macnaa jurayri buu dee isaga sheekhiisii ha kaba maqlay shakigu waa xaggiisa saasuu ahaa mid yidhaahaa jurayriyo sitatun aw khamsatun aw arbacatun waa shakigan ayuun baaba meeshii ah oo macnaa halkan markaa lama lagu dhowaa agtoodii waxay ahaydee markaa baqashuna iyadoo marayso rasuulka ilaahay uu maraya ay diday xabaalo dhowr ah ayaa meesha aan kaba dheerayn oo ku sugnaa fa qaala rasuulka ilaahay baa wuxuu ihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh man yacrifu yaa garanaya asxaaba haadihi alaqburi xabaalahan dadka ku jira ee ku xabaalan yaa garanaya dadkii joogay buu weydiinaya ujeeddadu ma dad jaahiliyadii dhintayba ma dad intan islaamka la soo gaadhay dhintaa ma muslimiinba ma mushrikiinba maxay yihiin yaa garanaya xabaalahan cidda ku xabaalan ee kuba aasan daabaduna dhawaaq xabaala ay ka maqashay ka diday oo dhawaaq ay kaba maqashiyo de waa cadaabkaas qabrige ayaa didmadan keenay oo dee kolleyna waxa weeya jinka iyo insigu iyaguma maqlaan dee cadaabkaas iyo dhibtiisa iyo qayladaase waxyaalaha kaleen iyaga ahayn sida dee axaadiis ay noogu timi way maqlayaan oo xayawaanku ka mid yahay way maqlayaan waxyaalahaas haddaba didmo qayladaas ay kaba diday ahayd rasuulka ilaahayna waa maqlayeen faqaala rajulu nin baa yidhi ana aniga anaa garanaya qaala wuxuu ihi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh famataa goormay maanta dhinteen haaulaahi kuwani macnaa waqtigay dhinteen waqtigu ahaa qaala wuxuu yihi ninkii maatuu fi lishraaki waa shirkigii iyo gaalnimadii bay kuma dhinteen kale ishraakuma dee jaahiliyown inay dhinteene macnaa markii rasuulka ilaahay yimiba iyagoon islaamin hadday dhinteen oo dee inay markii ugu horreeyey rasuulka ilaahay madiine yimina dadku may wada islaamin reero badan baa aada u islaamay laakiin reero ansaaro dad ay ku dambeeyeen baa jiray jili jili malaa dadka badankooda islaameen sida reer bani cabdilshalba iyagaba usaynuhu bani cabdilashal waa harsanaaye way jireen dee reere iyagu intooda badani malaa aanay islaaminna waabay jireen oo kolley awsiya khasraj ba markii dambe laakiin la wada islaamay xataa munaafiqiintan dee markii dambe daahirtay inubay uu madaxda u ahaaba ama ka u weyn ahaa intii dagaalkii beder ka horreysay gaalnimadooda way caddaysanayeen oo dee may islaamin wax nifaaqay daahirsadeenna ma jirin markii dagaalkii beder dhacay daarkay muslimiinta iyo quwadoodiiyo dee nasriga ilaahay keenay ayaa wixii ansaar harsanaana ay islaameen iyaguna ay daahirsadeen ay daahirsadeen naga saar ay daahirsadeen munaafiqnimadii iyo kuwani oo yidhaaheen waa arrin dee muuqatay oo mala aan la caarudi karayn oon wax ka duwan aan la daahirsan karin maanta madiina bal markaa waxaan leedahay fi ljaahiliya de fi lislaam oo aanay islaaminna intaba way noqonaysaa faqaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh markuu ogaaday dadkan inaan dad adigu muslima ahayn wuxuu yihi ina hadihi اummata ummadan oo ummadeennan tubtalaa waa la imtixaanayaa fii qubuuriha xabaalaheeda lagu imtixaanayaa su-aasha la weydiinaya wixii su-aasha ka dhalanayaba weyo waa ibtilihii iyo fitnadii qabri falawlaa anlaa tadaafanuu falawlaa makhaafatu anlaa tadaafanuu inaydan is-aasin cabsi aan ka cabsanaya haddaanay jirin oo ay is-aasiba weydaan markaas la dacawtu llaahi ilaahay baan baryi lahaa an yusmicakum idin idin maqashiiyo min cadaabi اlqabri cadaabuqabriga idinka maqashiiyo aladi kaan asmacu maqlayo minhu xaggiisa oo horta imtixaan iyo fitna jirta ummaddan de waaba ummaddan kedii bal maalan waa ummaddan dee ummaddeennan imtixaanku waa kuba imanaya iyo ibtuluh maha in ummatul ijaaba uune de waxa weeyaan bal ummaddeennan guud ahaan ummatu dacwo iyo ijaababa waayo waxay noo soo socda dee ki gaalkaana in su-aalihii qabriga lagu weydiinayo oo lama odhanayo siday bacdigood yidhaaheen dee gaalki kol hadduu gaalnimoba kuba dhintay wax la weydiiya iyo su-aaliba umama hadhin oo arrintiisu way iska caddahaye dee nusuus ay nooguba imanaysaa in isagana la weydiinaye bal wa ummaddan horta imaka waxa weeye waa la imtixaanayaa oo dee malagyaa u imanaya qabrigay u imanayaan oo su-aalo waa dee marka la eego ayaa la weydiinayaa taasna dee ciddii qowlka haabitka ilaahay ku sugayna way badbaadaysaa naciim iyo raaxana way la kulmaysaa ciddii bal maalan su-aashii aan la waafajin jawaabteediina cadaabkiibaa u bilaabmayo su-aashan baaba dee cadaabka muqadimadiisii noqon ama wixii kaba dhalanaya iyo natiijadii su-aashaas haddaba ummaddan xabaalo oo lagu imtixaanaya taasi waa mid arrin kalea rasuulka ilaahay sheegayo waxa weeye haddii dee cabsi aan ka cabsanaya aanay jirin inaydaan isba aasin oo is-aasi weydaan taasi aanay jirin ilaahay baa weydiisan lahaa inuu waxaan aan maqlayo aniga ee lay kashfiyey ee qabriga cadaabkiisa waa dadkaa la cadaabayo qayladoodiiyo bal maalan cadaabka inaad isna idinkana laydin maqashiyo laakiin mid baa jirayso dee marka haddii taa la maqlo oo shaygaa dee kolley cadaabulqabri baan rumaysanee wixiiba waxa daahira ay noqdaan waxaaba dhici kar layd inay dadku isba aasi waayaan oo dee cadaabkan iyo kacabsigeed iyo kii qariibkiisa walaa waxaasaa laba kulmiyo taa in laisba aasi waayo aaskiiba lagaba tago taas baaba dee markaa iman lahay oo iyadoo dee cadaabkan iyo fadaacadiisan iyo fadeexadiisa iyo waxyaalaha lagaba baqanayo ruuxii in laba aasi waayo haddaba taa haddaan kaba baqanayn si idinkuna ay radcin iyo zajrin idinku noqoto shaygaa imikaba aad rumayseen oo dee aad wax ka aragteen ka maqasheenna uu noqdo taas baan ilaahay weydiisanba lahaa markaasaa wuxuu uhi uma aqbala calayna biwajhi xaggii wejigiisii ayuu xagga iyagiibuu soo eegay oo wuxuu soo qaabilaya annaga aqbala uu soo qaabila calayna biwajhi ayuu nala soo qaabilo faqaala wuxuu yihi tacawaduu biاllaahi min cadaabi الnaar ilaahay magan galo oo waxaa ka magan gashaan min cadaabi naar dee naarta cadaabkeedu waa kasii darayaba cadaabkii qabri walow dee cadaabka qabri uu kasoo horeeyo isagu markaa ku horeysiye cadaabta naarta in ilaahay idinka badbaadiyo weydiisoo ka magangala qaanuun waxay yidhaaheen markaas nacuudu billaahi min cadaabi naar waa dadkii la joogo dee zayd ibnu thaabiti ay kaba mid ahayn faqaala wuxuu yihi tacawaduu billaahi min cadaabi اlqabr waa kan sababtu waxay ahayd na dee cadaab qabri xabaalaha dadka ku jira waa la cadaabayey rasuulkii ilaahay uu maqlay boqoshii uu fuushanaa waa waxan ay kaba diday qayladan iyo wixii ay maqlaysay kaba diday bal matalan taas oo kale haddaba qabriga cadaabkiisana ilaahay weydiisay inuu idinka badbaadiyo qaaluu nacuudu billahi min cadaabi اlqabr qaala tacawaduu billahi min alfitan rasuulka ilaahay baa wuxuu hi ilaahay waxaa ka magan gashaan min alfitan waa dee jamcu fitnatina waa alikhtibaar iyo alimtixaan oo waxyaalaha makruhiyo dee dhib iyo waxyaalaha caynkaasoo laguba dhaco in fitno diineed ama adduunye ama wuxuun aduu bal fitanta way ka caamsantahay waxaan oo dhan ba ilaahay waxaa weydiisataan oo ka maangade inuu fitanta idinka nabadgeliyo maa dahara minha wamaa badan wixii muuqda ee fitanta kaba mida iyo wixii qarsoonba qaaluu nacuudu billahi min alfitani ma dahara minha wamaa badan qaala tacawaduu billahi min fitnati dajaal umurahan oo dhan waa rasuulka ilaaha baraya waa waxyaalo waaweyn oo fitantuna dee dajaalka naftiisu waa fitnood ciddii ilaahay de xataa kaa ka badbaadida waa wallahi lagu imtixaanaya midna waa la sugaya waa garanaya waana inta dee kuwa aan raacayn in badan ama inta ugu badnana waabay raacayaan waa fitno adaabkii qabriga iyo umuurahani waa fitnadiisii qabriga iyo imtixaankiisii haddaba laftiga fitan way ka acamsan tahaye macnaa waa barid rasuulka ilaahayna barayo waxyaalahaas inaan ilaahay weydiisanay inuu inaga badbaadiyo oo ama waxa weeyaan ka maangalno waa tan qaybo kuwan kaba midana hadday tahay fitnada cadaabka qabriga iyo cadaabka naareed iyo fitnada dajaalba salaada dhexdeeda xataa laynoo jideeyey atixiyaadka dabadeed khaasatan markaa salaada lagaa baxayo san kitaabu salaadba kuwa soo maray inaan ilaahay weydiisano inuu inaga badbaadiyo inaga ilaaliyo inaga xafido qaal waxay dhahe nacuudu billaahi min fitnati dajaal axaadiidi dajaalna way noo dambeeyaanba bal kale kale axaadiia way noo socon doontaa imaka halkan waxaan soo aragnay xadiid abu saciid alkhudri oo zayd ibnu thaabit kaba warinaya waana yar dheera kolley sababtii iyana waa tan ay laba socotay axaadiid kalena way noo dambeysaa de waana taa aan idhi xadiidka aynu kuwa uu inoogu soo bilaabaya kan iyo kuwa ka dambeeyaba e cadaab lqabri isbaatkii iyo cardigii iyo waxyaalihii way inoogu wada suganyihiin macanidna daahir weeye qaybo kaba midana marka la eega janaa-is iyo kolley salaad iyana waan kuba soo maray xagga isticaadooyinkan xadaثna mحamed بن المثنى وبن بشhاaر qال xadaثna محamed بن جaعفر qال xadaثna شhuعبة عن qتاadة عن أنس أن النبy صلى الله عليه وسلم qاaل lowlaa anlaa tadafanuu ladacawtu اllaha an yusmacaku min cadaabi اlqbr waa xadiidkii imika zayd ibnu thaabit oo abu saciid kaba warinayey de intiisa qaybihiisii hore maaye in kaba mida oo anas ibnu malik rasuulka ilaahay kaba warinayo oo rasuulka ilaahay baa wuxu uhi lowlaa anlaa tadafanuu ay lowlaa makhaafatu anlaa tadafanuu ladacawtu llahi ilahay oo baryila an yusmacakum inuu idin maqashiiyo min cadaabi اlqbr qabriga cadaabkiisa inuu wax idinka maqashiiyo bal kolley axaadiis way noo soconee imaam nawowine raximah اllahu tacaala halkan kolley kalaam talkhiis axaadiian oo ayuu leeyahay macnuuna uu yahay dee idaynu rumaynaa shay waajiba weeye cadaabulqabriga de ahlusunna waljamaacana dee wax inkirsanoo wax diidani maba jirta way rumaysayin oo de waaba taas oo cadaab اlqabri sugitaankii axaadiisu way badan tahay halkan inooguba sugan iyo waxaan halkan kuba sugnaynba rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu alayh samaaciisii uu maqlayay sababta man yucadabu fiih ee isagoo waxyina waa u imanayay waxyaalo badan oo qeyboo la daalacsiiyo tan ay kaba mid ahaydna waa jirtay marka adkeysaha uu adkeysanayo umuuraha caynkane uu maqlayo shiddadan dee dadku kulamay mid ahaynoo waa kan yihi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh haddaan ka baqanaynba inay is-aasiba weydaan taas waxa weeye ilah baan bari laha saa u maqashaan waxaan maqlaya laakiin rasuulka ilaahay waa maqlaya waana taxamulayey waxa ama waa arkaya waa taxamulaya laakiin iyagu dadku umay adkeysan kareen umay qaadi kareenoo waa kan rasuulka ilaahay taa uba daayeen maqsadka axaadiiduna waa cadaabulqabri horta sugitaankii halkana sheekhu raximah llahu tacaala wuxuu soo noqonaya almucadab cinda ahli الsuna aljasadu bicayniha wa bacdu bacaati ruuxi la juz bal adu waxaan leenahay waa umuuro qeyb waa umuuro aakhiro axaadiidta inoo dambaysaana marka ugu horeysa ee la aaso dadku ay ka dareerayaan isagoo sanqadhii ama jaanqaadkoodii maqlaya in malagyadii ay imanayaan oo la imtixaanayo halkaasna ama macradkiisii deejano inta loo bandhigo la odhanayo nam saalixa ama cadaabkiiba u bilaabmayo waktiga caynkaasa waktigaa dee ruuxdii baa lagu soo celiyey jasadkii jasadkiisii maba kala tegin waaba taas laakiin waxaan leenahay ruuxu ama in dee waxa weeyaan xaaladiisu taa ha noqoto bad ha ku qarqoomo ama meel kale arrinku waa arrin ku tacalluqsan qudrada ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay khaaliqa ahaa ee abuuray marka horeba cadamkaba abuuray ayaa waktigaa marka la gaadhana soo celinta waa ka qiyaamaba ruuxdiisii kuba soo celinaya bal ambiyadii loo soo nooleeyey dad dhintay dib loogu soo nooleeyey iyagoo dee waxyaalo weydiiye ama taasoo kale mucjisaadkoodii ay kaba mid ahayde bal baa la soo celinaya marka majasadka oo dhan baa lagu soo celinaya mise waa inuun waa umuuraha caynkaasa marka dambe calaaqada ay jasadka ruuxu la leedahay dee kolley waa umuuro qaybo oo haddaan nas dee inoo thaabit oo cad oo sariixa kuba iman dee inagu fahamkeenna iyo ijtihaadkeena iyo tasawurkeena umuuraha caynkaasa kuma gaadhayno sheekuna wuxuu kaba soo noqlaya cinda ahli sunna horta waa haddii la yidhaha ruuxun baa la cadaabaya oo kolley waxaa loo nicmeynaya oo markood sa yidhaaheen oo kale kale nusuustan kala duwani taas ma xoogeynayso ee ruuxdii oo la soo celiyey jasadkii lagu soo celiyey ayaa arrintan cadaabkan iyo dhibkan ay kuba imanaya marka dambe ee jasadkiisa uu baaba-ana kolley dee wax ka mid unbaa calaaqadii ay jirtaa cadaabkan mustamirka ee ciddii la cadaabaya sii soconaysa weeyaane bal waxaan leenahay umuuraha caynkaasi kale dee umuuro qeyb ay yihiin aynaan waxaan imika aan arkaynana waxaa inaga qarsoon aynaan uga qiyaas qaadanayno wax munaasabo ka dhexaysaa ma jirto in laysku sii hawlo bal maalan ruuxii dee saas oo kale kolkol baa la arkaya qabrigiisii isagoo ku jiro dee waktiga aan waxba dee aan isbedbedel lahayn ama haddii u kala googo-o u kala taga say xaaladu noqon waxay la tahay waa umuuro qeyb oo ay tahay inaan sugno uune laakiin kayfiyadu say u dhacayso dee taa ilah baan kuba daynaynaayo waxba markaa taas maaha dee waana in badani waxay yidhahan jasadka lasoo wada noolayn ama wax kaba mida laakiin ruuxdii calaaqay jasadkii laba yeelanaysa wa kulluhu yaxya lada ljumhuuri laa juz-uhu lidaahir lma'huuri hadaba sudila bal markaa taasba weeyaan horta waa arrimaha taa xagga cardiga iyo umuurahaas axaadiisa way noo soo socotaa hadii la idhaaho de haddii ajzaadiisii intuu ama gubtay ama wax kala tegeen ay wax kale a heleenna dee marka qudrada ilaahay iyo soo arurintiisa iyo taa laba eego wax dee in markaas imaka halkan la fogeysto ama istiqraab iyo siday taasi ku dhici kartaa la yidhaaho arrinku maaha xadaثna abubakr bn abi shaybata qaala xadaثna wakicu xa وxadaثna cubayd لlah بn mعaadi qaala xadaثna abi xa وxadaثna mحamed بn الmثنى وبn bashaari qaala waxay dhahan waa labadan maxamed had iyo goor aynu aragno iyagoo wada socda si aan sheegayno waa laba nin oo dee isla maqaam iyo martabo ahaa sanadna wada dhintay in kolley sheekhyadana ay ka wada wariyaan bal labadan toddoba kalaam waa harsan waan filayaa bal habeenuma insha allahu tacaala intaynaan kitaabku dhammaan aan sheegi doonaa iyo wixii kale ay raaci kareen insha allah qaala haddaad dee intaa isku sii daydaan inaa bal isu geysaanna waabay fiican tahay sagaalkaba kale nin tobnaad baa jirto ay barhkood raaciyaan oo de adugu malaa khilaaf baa yar jiraya taas nin kale waa jiri karaayo lixdoodaba ay ka wada wariyeen laakiin bukhaari baa tacliiqah intooda kaleo taas baabay dee ugaba reebaan bal waxa weeye bal waxyaalaha kuba tacalluqsan waqti baan isku yarday kole dii kitaabku insha allahu tacaala aakhir yahay inaan isku yar baraarujino haddaa idinku intaa u ihtimaamtaan oo bal alaqal sagaalkaa soo heshaadna ee waan soo wada marnay oo kolleyna waan isku sii baraarujinay labada nin baa inoogu iyo dee abu kurayb iyo baa inoogu dikri badan iyo soo noqnoqod badan ee waxa weeya way fiican tahay qaala waxay dhahan labada maxamed xadaثna mحamed بن jaعفari kulhm can shucbata markaa waa wakiic iyo mعaad ibn mعaad iyo gundar ama mحamed ibn jaعfar dhammaantood shucbay ka wariyeen can cawn bn abi juxayfata haddana sanad kalo ku laabmay xadaثanii زuhayr بn xarbi ومحamed بn msنa وبn bashaari waa labadiihu jamiiعa waa saddexdani xalayin iyagoo dhan can yaحya الqaطani wlafd lزuhayri lafdiga laakiin labada mحamed ma lehe زuhayr baa leh xadaثna yaحya بن سacيidi waa yaحya الqaطاnki un qaala xadaثna شhucbaة qaala xadaثanii cawn بn abi juxayfata can abihi can اlbaraayi can abi ayuba qaala bal matiga xadiidku waaba kooban yahay waanan arki doonaa macnihiisuna waaba dee ma lahaba maxal laguma joogsade arinka ku sugan ee ladiifada ee xagga isnaadka ladaaiftiisa kamida saddex صaxaabi baa israacsan xadiidkoo kala wada warinaya markii dhaweyd waxaan soo aragnay abu saciid اkudri oo zayd ibnu haabit kaba warinaya cawn ibn abi juxayfa abu juxayfata suwaaya ma wahb اkhayr horeynu kitaabka ugu soo aragno waa صaxaabi markaas bara ibnu caazimna waa صaxaabi abu ayub اlansaarina waa صaxaabi weeye markaa saddex صaxaabi baa xadiidkeega صaxaabi baa wariyey صaxaabi kalu kasii wariyey صaxaabigiina صaxaabi kalu kasii wariyey saddex صaxaabi baa israacay oo sinayn ee midba mid kaba warinayo ilaa aboyb xadiidka rasuulka ilaahay kaba wariyey waa ladaaifta isnaadka inooguba sugan qaala wuxuu ihi abu ayub alansaari baa odhanaya kharaja rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa baxay bacdamaa garabat ishams cadceeddu intay dhacday dabadeed fasamica wuxuu maqlay sawtan dhawaaqiyo sawt buu maqlay faqaala wuxuu yihi kolley dee isagaa maqlay dadkii la socday may maqlin ee isagaa maqlayay faqaala wuxuu ihi yahuudu haadih waa kuwan aswaadan leh tani waa yahuudu yahuud tucadabu oo la cadaabayo maxal la cadaabayo fii qubuuriha xabaalaheeda oo macnaha rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh waxa uu maqlay dee marar kala duwanna la maqashiiyey waa qabriga cadaabkiisa waxyaalahan kaba dhalanayee ah siyaxulmowta kuwa la cadaabayo qayladoodii wakti galabay ahayd markaasuu yihi waa dhawaaqaas aan maqlaya waa yahuud oo xabaalahoodii lagu cadaabayo taas buu yihi dee cadaab ulqabri wax ku khaasa maaha ummaddan khaas ma aha ummadika horena way leeyihiin wabatan annaaru yucraduuna calayha guduwan wacashiyan alu fircawn waxaa lagu fasiray dee waxa weeye waa cadaab ulqabri inay tahay oo naartii in loo bandhigayo galab iyo subaxa loo bandhigayo waayo waxaa kaba dambeysay maalinta qiyaamaha in ashadd alcadaab loo celinayo kani waa cadaab ka horeeya waa cadaabulqabriga lagu fasiray waana tan yahuud in la cadaabayo xadiidkan iminkaan kaba soo baxnay ahaa ina hadihi اlummata tuftanu fii qubuuriha bal xadiidkaa lafdigiisa aan soo aragnay ummaddan waa la fidnaynayaa oo inaha tubtalaa fii qubuuriha xabaalaheeda oo ah dee su-aasha la weydiinayay waxyaalaha kaba dhalanayo ibtiloa fitnadii baan idhi waa su-aalii laba weydiinaya bacdigood baa iyagoo mala daahirkaasun eegaya kaba dhigay inay dee waxa weeyaan su-aasha qabriga iyo waxyaalahaasi ay ku kooban tahay ummadeennan ummadihii hore dee waaba kuwaas kuwoodii hore aan jihaadkiiyo waxaa ambiyadooda dee looba jidayn markay rusushii beeniya lama wada halaagayo laxaaqayo oo kale ummadda aanay ahayn bal waa bacdigood say yidhaaheen laakiin waxaan leenahay taasi haddii xataa taa la idhaaho oo ummaddan baa rasuulka ilah yihi xabaalahooda lagu imtixaanayaaye iyo xadiidkan waxa dee tacaarudi kama dhaxaynayo oo sababta waxa weeye ibtilahaasi waa su-aasha la weydiinayo ruuxa la weydiinayo rabbigii la weydiin la weydiinayo diintiisa la weydiin sa weliba si aan loogu laqimin talqiin aanay u noqon ninkan loo soo diray ku yahay waana nebi moxamed salawaat ullaahi wasalaamu calayh ee kii mu'minkaana dee uu si qowlkiisa midkaa ilaahay ku sugayo kii kalena u odhanaya uu dadka wax lahaanba kaafirka ama munaafiqe bal martala dee taasi walow cadaabku uu waxyaalaha kaba dhasho iminka halkan cadaabkoodii baa inooguba sugan ka haddii xataa ay nidhaahno su-aashu ummadday kuma kooban tahay dee cadaabku isaga ummadda kuma koobno oo dee meeshii tanaafka ama tacaarud kama dhaxaynayo mida waa su-aashii iyo imtixaankii midna waa haddii ay dee laba idhaaho ummadeenun baaba la imtixaanayey labada malag walow dee waa bacdigoodun baa yidhi baan leenahay walow ay daahirtay mala dee dhammaan ba imtixaanku inuu iskaba jiro in xagga cadaabka la cadaabayo dee in waxa weeyaan kii hore waa cadaabkii imika ee lagama hadlin dee su-aasha iyo waxyaalaha kuma tacalluqsanaayo bar taas baan leeyahay aan tacarud ugama dhexayn arrinkuna maaha inaan leenahay ummadii kale ama dadka kale imtixaankaas iyo labada malag uma imanayaane waa bacdigood baa saa iyago kuba tegay iyagoo ama lafdigaas iyo waxyaalo ku dhow eegaya unbaan xdثna cبd بن حmaydi qال xadثna يuنس بن محamdi qال xadثna شhaybان بن cabdالرحمaن عن qتاadة qال xadثna أنس بن مالك qال أنه qاal qاl نabiy الlahi صلى الlaه عليه وasلم rasuulki ilaahay baa wuxuu yihi iن الcabda adoonka idaa wdica marka la dhigo fيi qabrihi qabrigiisa dhex watawalla ay jeestaan o canhu xaggiisa asxaab oo dee aaskiisii intay dhameeyeen ay ka tagaan waa asxaabtiisu waa dadkii aaskiisa soo raacay ee aasayay inahu la yasmac qarcan calim kale bukhaari oo kale halkan waxaa taallay wow baa taallay wa inahu oo halkan inahu inoo taalla waa bukhaari saxiixiisa haddaa bal inahu da nimakaan nidhaahno un wowgii unbaa xadfan saa dee riwaayada bukhaari inoo caddaynayso idaada jawaabteedu way inoo dambaysa yaatihi malakani ayaan kaba dhigaynaa lafdiga bukhaarina ataahu malakani bay ahaydba in tanna waan iskaba xaalaysanna in alcabda addoonkii idaa wadica marka la dhigo ama fii qabri qabrigiisa dhexdi watawalla ay jeestaan canhu xaggiisa asxaabuhu inahu walxaal inahu isagu la yasmacu u maqlaya qarca nicaalihim ayaa qaala yaatihi malakani waxaa u imanaya laba malag macnaa iyagoon kaba dheeraan isagoo markaa ay jeesteen sanqadhi macnaha waktigaa hore ma maqlahay laakiin markaa dee ay qabrigii xabaashii ciiddii laguma rogay dadki ka dareeraan ama ay kaba dareerayaan baa lasoo nooleynaya ruuxdii lagu soo celinaya markaasaa waxa u imanaya yaati malakani laba malag fa yuqcidaanihi way fadhiisinayaan kale labada malagna way ku timi axaadiid de almunkaru wanakir ama munkarun wanakir la odhanayo magaca ay leeyihiin axaadiid bay kuba timi munkar iyo nakir in laba yidhaaho in dee laba malag oo suuradoodu dee ay tahay iyada naftoodu imtixaan iyo nooc cadaabeed ay tahay oo dee ay madmadow oo asdaraqaan iyo aswadaan oo dee adigu shakli inkiro ah taasna kolley waxyaale way kuba yimaadeen iyo markaa axaadiisi way kuba yimaadeen yaatihi malakaani fa yuqcidaanihi way fadhiisinayaan fa yaquulaani lahu way ku odhanayaan oo waxay ku odhanayaan isaga waa kunta taqulu fi hada rajuli kale waxaad moodaa taraf cilmiya iyo waxyaalahan in waa afkay ku odhan dee in iyada taas waxaan filaya waa qolooyinkii meelahan barhkood afkaara ay magacaabeen iyo waxyaalahaas oo kale iyo waa iska in maalan taraf cilmiya unen wax maaha de muraad ninka sala afkiisa waa suurta inay kuweydiiyaan in af keliya oo dee u fahmaya laakiin baxiga baan leeyahy meelaha la baxsiye afkuu noqon iyo kaasuu yahay iyo kaasuu yahay iyo waxyaalahaas oo dham waa waxyaalahaad moodo de hadal iska meel waayo uun shay qayba nas aanu ku iman kol haddaan nas ku imanna waxyaalaha caynkaas wax la ogaan karo ijtihaad lagu ogan kara ma aha sida dee markaa kuwa yidhi oo kale oo afkaas suryaaniga ay odhan jireen ama la baryo jiri jiray kaas bay suaal hataa waxaan malay suyudi ahaaba wa min cajiibi ma tara alcaynaani faclami ana su-aal alqabri bisuryaani aftaa bidaka shaykhuna albulqini walam arah walba liqayrihi bacaniyo cibaaro saasa mala dee waxaa laga yaabaa shaar qabla talaatiina caaman masterkeedii ay ugu dambeysay maka wax iga maqmaqnaan karaan ama qabla talaatiina hore qabla arbaciina caaman baa dhici karta inaan idhaaho hadal uu lahaa u leeya waxyaalaha la yaab kale waxaa kaba mida in laba yidhi su-aalu qabri waa afka suryaaniga labada malkaasay dadka kuwa weydiinaya sheekh buu kasoo naqlaya suyuudi bulqini sheekhiisi kaba cabiray inuu taa kuba fatwooday uu leeyahy cid kaloo sheegiisana maan arag bulqinina kali maaha imaamkii maaha siraajudiin albulqini ee xaafid iyo dabaqadaas u sheekha ahaa maaha ee waa ninkii waawog ahaa ee suyuudi u sheekhaha dee magaca way siteen saddexna iska daba ka yimi bulqiniintii sheekha suyuudi ballan waxa le waxyaalahaas oo dhami waxa ilata waa hadalla iska meel waayo fa yuqaalu lahu waxaa lagu odhanaya may fa fayaqulaani lahu waxay ku odhanayaan maa kunta maxaad ahayd taqulu mid yidhaaha oo fii hada rajuli ninkan waa rasuulka ilaahay bay sheegayaan lama odhanayo dee waxa weeye nebigan iyo taas waayo laqimid loo laqina isagii ayay noqonaysaa hadalkan ayaa lagu odhanaya dee kolleyna sida axaadiisa inoo kale inooguma timi axaadiia halkan kuba timina kolley xadiid bara ibnu caazib warinayo musnadka imaam axmed iyo bacdu asxaabi sunan wariyeen oo in laga bilaabo markaa ruuxa sakaraadka ee malaa'igtu u timaado ilaa qabriga iyo taasoo aada u dheer baa jiro waxyaalo badani ay kuba sugnaayeen kolley oo bal xadiidka waxaa kuba sugnaa dee inay horta weydiinayaan bal dee axaadiid kalena way kuba timi inay weydiinayaan rabbigii weydiinayaan oo muhimku waxa weeyaan rasul rasuulkiina waa la weydiinaya diintiisa waa la weydiinaya macnaha su-aalaha la isweydiinaya qabriga waxyaalihii furuuc shariica kuwa tacalluqsadama waa umuurihii tawxiidka umuurihii ictiqaadka asaas wixii iyo asal uba ahaaba weye oo ilaahay baa subxaana watacaala ay weydiinayaan rasuulkii bay weydiinayeen iyo si aan looguma laqinin cibaaradan kaba cabiraya diintiisii dee uu kuba dhaqmayay weydiinayaan oo dee ruuxii ilaahay subxaana watacaala waafajiyo shahaadadii buu laba imanaya oo dee waa kaa ilaahayna tawxiid ubaqiraya iyo inuu keligii ka cibaado muta yahay rasuulka ilaahayna rasaalo ubaqiraya diintiisina waa sheegaya markaasaa lagu odhanayaaba iska seexo adigoo saalixaba markaas bal markaa tani waa qeyb kaba mida un waa rasuulka ilahay wixii kuba tacalluqsanaa ma kunta taqulu fi ada rajuli maxaad ahayd mid yidhaahaa adduunyada inta joogtay ninkan qaala wuxuu yihi faama almu'minu ruuxii mu'minkaa fayaqulu wuxuu odhanayaa ashhadu anahu cabdullahi warasuuluh waxaan qirayaa inuu addoon ilaah iyo rasuulkiisii ahaa oo taasaan odhan jiray waye aan qirayaana qaala fa yuqaalu lahu waxaa lagu odhan undur eeg ilaa maqcadika waa meeshii aad kaba degeysiiya maqdahagaagii min annaari naar xaggii kaagaba sugnaaday qad abdelaka allahu ilaahay wuxuu kugu bedelay bihi maqcadka maqcada min aljanati maqcad jannada kaba mid ah qaala nabiy llahi sala allahu alayh wasalam fayaraahuma jamiica labadoodiibaa wada arkaya macnuu waxa weeye markaa ilaahay qowlka haabitka uu kuba sugu waafajiyo waxaa la tusayaa sida xadiidkii horeba inooguma sugnaa maqcadkiisii ayaa la tusayaa arrin kalena si dee shukrigii ilaahay uguba shukriye iyo farxaddiisu ay u badnaato horta kii naar uu kuba lahaa waayo shaksi kastaaba dee haddii uu iimaan aanu laba iimaanuu xumaan sameeyo maqcad naareeda uu leeya waa jira laakiin dee hadduu iimaankii iyo wanaaggii laba yimaado maqcadkaas ma gelaya kii jannuu gelaya bal markaa maqcadkan la leeyahay undur ilaa maqcadika min annaar waa low asaat low lam tu'min haddii aanad rumayn haddaad xumaan samayso meeshii aad naar ka degi layd bal arag markaasuu arkayaa markaasaa la tusayaana kii janno la odhanaya kaasaa lagugu bedelay waa kaas dee waa si uu dee aada iyo aada uba farxo loogu bishaareeyo shukrina uu sii siyaadsado kolley qeybtii labadiiba wada arkaya qeybtii labaadee xadiidku intan waa kaba dheeraa laakiin muslim qeybtii kale imaka halkan inoomu warinba oo dee isagana waa kii kale kaafirka ama munaafiqa marka lagu yidhaha maxaad odhanaysay ninkan kaba waran ayuu odhanaya anugu ma garanayo dee waxa weeyaan laa adri wax dadku ay lahaayeen baaban idhiyo markaasaa lagu odhanaya laa darayta walaa tarayto dee cadaabkiina uu kuwa bilaabmaya isagana maqcadkiisii dee si uu xasran usii siyaadsado haddii uu iimaan laba yimaado uu janno kulahaa baa la tusayaa markaasaa la odhanaya kan baa lagugu bedelay waa kan dee uu camalkiisii iyo wixiisii laba yimi imakee uu kusoo dhintay isagoo taa kuma sugan qaala qataadatu qataada wuxuu ihi wadukira lana waxaa naloo sheegay annahu yufsaxu lahu in loo waasicinayo ruuxa fii qabrihi sabcuuna diraacan iyoynaan arkinba waa loo waasicinaya toddobaatan diraac wayumla-u calayhi waa la buuxinayaayo calayhi isaga korkii waa meesha khadira waa cagaar iyo wax cagaaran iyo waa wax indhuu ku raaxaystaan ilaa yawma yabcahuuna ilaa maalinta qiyaama laga gaaraya macnaa waxa weeya rawda min riyaad iljanna loogaba dhigi naxari waa loo waasicin in waa taas qataadana imaka halkan xadiidka eeg markii hore isagu isagaa warinayo anas ka warinayay intii marfuucaydow anas ka maqlay waa kaa inoo sheegay intan muu sheegin ciddii uu kaba maqlay muu sheegin in bal a'imadii dee xufaadda ahayd ee kolley istiicaabka iyo tatabuca taamkaa lahayd saxaaf ibnu xajar oo kale iyo waxa weeyaan maysh helin cid waslisay lakiin maxaa jirta iyadoo bukhaari uu kuba sugan yahay xadiidku ayaa wayufsaxu lahu fii qabrihi sabcuuna diracan lama socone qabrigiisa loo waasicinaya ay kuba sugnayd riwaayaad kaloo axmedyo ay wariyeenna dee waa loo waasicinaya badda basarhi iyo kuwa ay sabcuunadan kuba timi iyo way yimaadeene laakiin waxaan leenahay intan imaka uu sheegay qataadu hi saasaana loo sheegay dee muslimna si uu xadiidka u maqlay xadiidkii waataynu horeba usoo aragnay qaaliban inaanu ikhtisaarsan kolkol si uu maqlay xadiidka iyo si u wada socday buu wada sheegaa intana isnaad la-aan bay ahayd si uuba maqlay weeye sheekhadiisiibuu usoo wada naqliye laakiin intani isnaadkaa hore oo ah qataada inuu anas ka maqlay anasna rasuulka ilaahi ma laha xaafid ibnu xajar iyo in cid waslisay may helin laakiin waxaan leenahay wax madmuunkeeda marka la eego in loo waasicinayo qabriga bukhaari way dhacday yufsaxu lahu fii qabrihi laakiin aanay wax kale la socon way dhacday markood sabcuuna diraacan iyo dee markaa kutub kale way dhacday ama mad albasr amed imaam axmed oo kale iyo agtiisa way dhacdayo horta qabrigii waa loo waasicinaya dee waxaana in looga dhigayo rawxii iyo naxariista la tusay wax ka midiina waa loo waa loo soo gudbinaya ama way soo gaadhayaan way xadثna محamed بن منhal الضريr qال xadثna يزيد بن زريع qال xadثna سعيد بن أbي cروبة عن qتاadة عن أنس بن مالك qال أنه qال qال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم إdaa wdca marka la dhigo in المyta maydki idaa wdca marka la dhigo fي qبره إنah layسمع خفقا عاalيا إda انصرفوا waa xadiث mukhtasaro kii hore aynoogaba dheeraa inahu maydku la yasmacu maqlaya de markaa malagyadii baa u imanaya waa lasoo nooleynaya su-aalahana la weydiinaya bal markaa waana lasoo fadhiisinaya basa xadiidka inooguma sugan la yasmacu wuxuu maqlayaa khafqa nicaalihim waa dadkii isaga ka dareeray markii horena qarca nicaalihim qarci waa wax la garaacoo kale de waa dhulkan ay kuba dhacayaan khafquna waa sanqadhaasun iyo jaanqaadkii kabahoodan ay gashayiin dee sanqadhan markaa ruuxu tallaabada dhigayu qaadayo sanqadhaa laga maqlay jaanqaadkoodi wuu maqlayaa xataa isagoo dee ciiddaas iyo dhagxaantaas iyo waxaa hoostooda kuma sugan de arrinku maaha arrin adduunye maaha waa wa waa maqlayaabo de waa kan xataa maydku dee salaamtiiba dee waxa weeyaan iyo tan la salaamaye si ruuxna looga salaamayo salaamtiina waaba maqlaya inahu la yasmacu khafa nicaalihim idaa sarafuu markay gadoomaan wey xadثnي cمر بن زرارة qال أخبرnا cبدالوهاaب yعن بن cضاn عan سعيد عan qتاadة عan أنس بن مالك سعيidku waa ninkii hore n in abi carubihi marka horeba qataada xadiidka hore waa kaa magaciisa marka hore u dhamaaye أن نبي الlahi صلى الله عليه وسلم qال إن العبd إن العبd إdا وضca في qبره وتولى عnه أصحاaبه marka maxaa la socday إنه la يسمع خف نcاalهم إda انصرف waa inta فذkر بمثل xadيiث شhaybاn عan qtاadة شhaybاn xadiidkiisii uu qataade ka wariyay mid laba mida shaybاn xadiidkiisuna waa kii horay ahay in laba malagu imanayaan ay soo fadhiisinayaan ay odhanayaan maada ma kunta taqul في hada الرajuل oo riwaayadan hore imaka يزيد بن زurيع سacيid بن abi caruba can qataada kaba wariyey aad bay mukhtasar u tahay tan dambe imaka cabdالوهاab بن caضا سacيid uu kaba warinayo سacيidna qataada waxay la mid tahay tii hore shaybaan ibn cabdiraحmaan qataade kaba warinaye aynu soo aragnay malagii labada malag waxay kuba odhanayaan iyo maqcadkiisoo la tusaya iyo umuuraha aynu kuba soo aragnay taasay la mid ahayd xadaثna mحamed بن bشhاar بn cثmaan الcabdiy qal xadaثna اcabdiyuna wa nisbaة ilى cabd الqays maha cabdi keliya waa reerkaa reer cabdulqays ayaa kol kolna cabqasi ay kaba cabiraan nisbadooda alcabqasiyu way yeertay taas kolna alcabdiyadana waa nisbatu ilaa cabdilqays xadaثna moxamed ibn jacfari qala xadaثna shucbatu can calqamata bni marsadin can sacdi bni cubaydata can ilbaraai bni caazibin can الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam qaal sanadku waa dad aynu soo wada aragnay un calqamat bnu marsad iyo sacdi bnu cubaydatna taabiciintii bay kala mid yihiin horena kitaabka waan ugu soo aragnay wuxuu uhi markaa bara bnu caazib can الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam qaala wuxuu uhi rasuulka ilaahay yuhabbit اllahu اladiina aamanuu biاlqowli الhaabiti qaala qaaladan dambe waxay adkeynaysaa un qaaladii hore kolle yuhabbit llahuna de waa aayad qur'aana qeyb kaba midahe laakiin jumladan lafdigeeda ayaa inagoo lafdi ahaan uga xikaayoonaynaan mubtade maxalkeed dhiganayna markaa qaala wuxuu yihi rasuulkii ilaahay qaaladaa dambana tan hore inoo akidaysaye يثبت الله الذين آمنوا بالqول الثاaبت نزلت في عdاaب الqبر halkaasna khabarkaan ridanayna maعnaa qowlka ilaahay u yihi يثبت الله الذينa آmنوا بالqول الثاaبت ilaahay wuxuu ku sugayaa dadkii mؤminiinta hadalkii sugnaa بالqول الثاaبت نزلت waxay kusoo degtay في عadاaبi الqبr qabriga cadaabkiisa oo waqtigan qowlka haabitka ruuxii muminkaa laguma sugaya waa markaa qabriga malagyadu u yimaadaan ee su-aalaha la weydiinayo waaba tan oo fa yuqaalu lahu waxaa lagu odhanayaa man rabuka rabbigaa waa ayo manaa fayaquulu wuxuu odhanayaa rabbi allah aniga rabbigay allah oo macnaha shahaadadii dee adigu tawxiid buu qiranaya wanabiyi nebigayguna muxamadu sala allahu calayh wasalam taasuu odhanaya fadalika kaas waa qowlkaa ruuxii muminka ahaa markaa malagu weydiiyo su-aashan weydiiyo ee uu ku idhah man rabuka uu odhanaya rabbi allah way nabiyi muxamadu salى اllahu alayه wasalam kaasi qowluhu caza wajal waa macnaa qowlihi caza wajal yuhabitu wuu sugaya allahu ilaahay aladiina aamanuu biاlqowli haabiti fi xayaati اdunya dee adduunyo taasay rumaysnaayeenoo ku noolaayeenba wa fi laakhirati aakhirana waa kuba sugayaayo waa tan markaa qabriga ay galaana dee ay ku dhinteen markaas iyagoo kuba sugan qabrigii marka la weydiiyana ay jawaabtoodu tan noqonayso xadaثna abubakr بn abi shaybata ومحamed بn muثana وabubakr بn naaficin qaalu waxay dhaheen saddexdoodaasi xadaثna cabdالرaحman yacnuna bna mahdiyin can sufyaana can abihi can ilbara sufyaanku waa thawri abihina waa saciid ibnu masruuqo horeba inuu soo maro saadise hiqa ah inankiisa unbu in yar dee waa ka wen yahay una laakiin isba saxaaba mu arag can ilbara ibni caazibin yuhabit llahu oo kolley de haddii saadisa laba idhaaho saciid ibnu masruuq can ilbara markaa waxaabay tahay bal waan hubsa markii hore sacd ibnu cubaydata kaba warinayo riwaayadu taasa inooguba dhamayd waana taabicii dhexe ee saciid ibnu masruuq haddaan idhaahno saadisu ahaaba oo sufyaan ba sufyaan ibnu saciida markaa can ilbara waxay keenaysaa taasi inuu dee saxaabiya ama halkan inqidac jire bal waa wax aan yar hubsan doono walow de ya a bas tayda de tayda ay wax ka dhacsayn marka maxaa idin qoran bas way sax wey markaa tayda ayaa markaa nuskadaydan wey ayaa khalad qaladku jira umaan baraarugina markaan cashirka soo eegayo dee waan eegay insha hayo can sufyaan can abihi can khaysamata waayo dee isagu saxaab khaysamana waa khaysamat ibn cabdiraxmaan ibn abi sabra ya bs waa khaysamt ibn cabdiraxmaan ibn abi sabra weeyaan oo nin taabiciya oo macruufo weyo isna kitaabka inooguba horeeya waayo waxay taalo can sufyaan can abihi can ilbara ibn caasif waa arrin ishkaalleh isagii de markaas horena umaan waan imika ishaydu ma ku dhacday hore aan galabta usaaran bas waay can abihi markaa can khaysamata oo imanka saciid ibnu masruq wuxuu ka warinayaa khaysamat ibnu cabdiraxmaan ibn abi sabra khaysama ayaa wuxuu ka warinayaa can ilbara ibni caazibin yusabit llahu aladiina aamanuu bilqowli haabiti fi lxayaati dunya wafi laakhira qaala nazalat fi cadaab lqabr mana de xadiidkii marfuucaha weeye isagu waa kii riwaayadiisi hore markaynu soo maray can inabiyi sala allahu alayh wasalam imanka halka haddaan inoogu sugnayna waa tii horeynu soo maro rasuulka ilaahay buu kaba warinayaayo macnaa waxa weeye aayadani su-aashan iyo qowlka haabitka qolada lagu sugaya waa cadaabulqabriga markaa la joogo ee labadanba lagu yimaadaan way nasalat fi cadaabqar xdثnا cbayd للh بن cmر الqwاrيري qال xdثnا حmد بن زaيد qال xdثnا budayl عن cabd للhi بن شhقيq عن أbي هurayرaةa qال أنh qاal budayl بن maysr waxa weeye iyo cabdاللahi بن شhقيq labadooba reer cqayle labadooduba waa taabiciintii horena kitaabka inooguba soo horeeyey cabdاللahi بن شhقيqna kole waa nin dee ثiqa ahoo taabici ahoo taabiciinta dhexoo asxaabta wax kaba wariyo iyo kolkolbay kutubtaa taraajimtu فيه نصب cباaro saasay ka cabiraan oo كأنه kana منحaرفا عن علي رضي الله عنه عن أبي هريرaةa قاaل إdا خرجت mu oran imaka halkan أbو هرaيرة qاaل رsuuل اللahi صلى الله عليه وسلم ظاahiرku marka waxa weeye waa inuu mوquuf yahay waxyaalaha aakhiro ku تacaluqsan ee taas oo kalena w اجتihaad lagu ogaan karo ma aha oo markaa waxay noqonaysaa waa inuu cid uu ka maqlay dee صaxaabu hurayrana cid kale uu kaba maqliyo kutubtii horena wax kama aqoone waa rasuulka ilahi buu kaba qaatay salawaat ullahi wasalaamu caleyh laakiin waa inta xadiidka bilowgiise akhirkiisaba waxa inoogaba iman isagoo rasuulka ilaahay hadal qaadayo xadiidku waa xadiid marfuuca laftigeenan hore yaanay cibaaradaasi koon markaa daahir ahaan ama aanay inooguma sugnaaninbe idaa kharajat markay baxdo ruuxulmumini muminka ruuxdiisu talaqahaa waxaa la kulmaya marka la qaadaba malakaani laba malagoo yuscidaani ha fuushiinaya samada macnaa yacrujaani biha ila samaa wey samaday la korayaan qaala xamaad bin xamaad baa wuxuu yihi fadakara wuxuu sheegay min dibi riixaha wadakara lmiska manaa laftigii malaa xadiidka in umuurahan tilmaamayaanu sidoodii aanay u xafidin oo markaas macnihiisin buu inoo soo naqliyey xamaadna waa kaa imaka warinaya xadiidka kaba warinayay marka hore budayl kaba warinayay marka waxay noqonaysaa haddaan xamaad sheekiisii un kaba dhigno fadakara budayl wuxuu sheegay isagoo dee xadiidka warinayo sanadkiisii ku warinaya min dibi riixiha waa urteeda waa naftan baxday waa naf mu'mino ah ruuxulmu'min udgoon bay leedahay raaixo la uriyo la dareemay leedahay haddaba urteeda udgoonkeedii wax kaba mida iyo miskina waa sheego macnaa dee inay ruuxdaasi xataa miskiba kaba udgoontahay udgoonkeedaasi miskigii kaba sii udgoon yahay waxaa kaloo muxtamila inaan idhaahno qaala xamaadu dee imanka halkan abu hurayraba taale saxaabigii aan kaba dhigno fadakara wuxuu sheegay abu hurayrata dee waa naqlan can nabiyi sala allahu alayh wasalam calaa kulli xaalin ruuxdan baxday ee markay jasadkeedii kaba baxdo horta marka hore dee waa lasoo celin doonaayo su-aashiiya waa loo soo celin doonaa waa la kor yeelayaa hadday ruux muumin ahayd ur udgoonna way yeelanaysaa mala-ul aclaana markaa ruuxdaas lala agmaro urteeda iyo inay ruux mu'mino ah ay tahay bay garanayaan oo urteedaa udgooniya taasay kuba garanayaan bal xaalku taaba weeye qaala wuxuu uhi wayaquulu ahlu samaai marka dee samadii la geeyo ahlu samaa ayaa waxay odhanayaan waa malaa'igtia ruuxun dayibatun haadihi tani ruuxun ruux weeye dayibatun fiican oo jaa-ad ka timid min qibali ard ee waa dhulkii xaggiisii ayay kaba timid sala allahu calayki way kuba saliyan ilaahay ha kuu naxariisto adiga iyo wa calaa jasadin kunti tacmuruunahu jasad aada camiraysay adiga iyo jasadkii aada ku jirtay ee adigu aada camiraysayba allahunaalla ilaahay ha ku saliyo fa yundalaqu bihi waxaa loola kacayaa waa biruux lmumin bihi ay biruux lmumin ama adoonkaa dee muminkaa ruuxdiisa ilaa rabbihi caza wajal xaggii ilaahay uma yaquulu ilaah baa odhanaya indaliq bi bihi waxaad la tagtaan oo ula kacdaan ilaa aakhiri lajali ajasha iyo muddadan loo xadeeyey waa ilaa dhammaadkeedii macnaha dee geeya mustaqarkiisii waa halkii uu kuba sugnaanayey oo dee ciliyiinba ah ama taas oo kale dee taas dib ugu celiyo waa ilaa ama waa muddadii barzakha ilaa laga gaadhiyo muddadaasi dhammaanayso oo hadhow qiyaamadu ay dhacayso oo ma dee markaasna ruuxii kastaba jasadkeedii dib loogu celiyo dabadeedna ay dee ruuxii kastaba ma-alkiisii iyo maqarkiisii uu tago ilaa waqtigaa lagaba gaadhaya la tago waa maqarkeedii ama dee ahaydba ciliyiinba qaala wuxuu ihi wain alkaafira gaalkii idaa kharajat ruuxu ruuxdiisu marka ay baxdo qaala xamaadu wadakara minatiha sidii horun baan kuba fasiraynaa dakara budayl ama dakara abu hurayrata naqlan can nabiyi sala allahu alayhi wasalam midnatiha urteeda iyo qarmuunkeeda wadakara waxaanu sheegay lacnan lacnad la lacnadayo oo dee malaa'igtii iyo waxyaalahay kuba odhanaysa iyo in raayaxa aada u xun lagaba urinayo markaasaa dusha horta loola kacaya wayaquulu ahlu samaai baa waxay odhanayaan ruuxun khabiiatun haadihi tani ruuxun ruux weeye khabiiatun xun oo jaa timi min qibal ardi dhulkii kaba timi qaala wuxuu ihi fayuqaalu waxaa la odhan indaliquu bihi ilaa akhiri raja isna sijiin iyo meelihii geeya waa halkii maqarkiisa ruuxdaa noqonaysay ilaa aakhiri rajal ilaa ajasha dhammaadkeeda laga gaadhayo macnaa la kaca oo ula kaca xaggii oo geeya halkaasoo meesha ha kuba sugnaato taas baa laba odhanaya qaala abu hurayrata abu hurayra wuxuu yihi waa intan inta sheegaynay ilaain xadiidku inuu marfuuciya noo caddaynaysaay faradda uu celiyey rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi raydatan maro waa maro undhe oo koley ama mara jilicsanayd oo noocadu waa marooyinkii kaa mida oo kaan caleyhi korkiisa kuba sugnaa calaa anfihi sankiisu haakadaa ugu celiyo macnaha abu hurayra wuxuu tilmaamaya markii rasuulka ilaahay ruuxdan iyo qanuunkeeda uu sheegayey ayaa rasuulkii dee malaa'igtana ay odhanayso ruuxun khabiisa ay odhanayso mare uu huwadaa ayuu sankiisii saaray sida shaksigu markuu wax xun dee ama qanuun uu uriyo sankiisu adigu dee daboolaaye waa taasoo kale waa ishaaro iyo tilmaan uu tilmaamayo un khubsigeedii iyo natnigeedii bal taas weeya markaa ruuxda ruuxa lasaa laga saaro waxyaalaha ay laba kulmayso labadi dee kii fiicnaaya kii wanaagsanaaba iyo kii xumaaba ruuxdood xadaثnي اسحاaq بن cمر بن صليd الhudلي qال xadaثna سlayman بن المغيرaةi عan haaبti qال qaaل aنس aنس ba wuxuu yihi kuntu waxaan aha maca cmra cmar baan ahaa وxadaثna شhaybاn بن فaruka والlفd lah qal xadaثna سlayman بن المغيرaةi manaa shaybاn ka dambe ayaa lafdiga le isحاaq بن cmr ma laha can haaبti عan aنس بن maliki qal waa isla sanadku waa simayey waa mid kasta de waa rubaaciyaadkii muslim qaale wuxu uhi kunaa waxaan ahayd maca cumara bayna makata wاlmadinati cumar baanu maciisa ahayn maka iyo madiine dhexdooda fata macnaa ujeedadu waa waqtigii khilaafadii cumar bay la socdeen kollay safar ama xaj ha noqdo ha sii socdeen ama ha ka noqdeen xajkii adugu bal makiya madiine dhexdooda ayaanu cumar laba soconay dee dad badan oo kalena way la socdaan fatara'ayna alhilaala macnaa tara'ayna waxaanu istusnay oo dee aan dalabnay alhilaal bishii habeenkaa la filayay cadcaadii baa dhacday waana doondoonay oo bishiibaa dee bal in la arko macnaa waa dalabnaa ru'yat alhilaal wa kuntu waxaan ahaa anas baa leh rajula nin xadiid albasari indha fiiqfiiqa baan ahaa fabasaruka alyawma xadiid macnaa naafid oo qawi aad baanu indha fiiqnaa dee waana yaryo ragga waa ka yaryahay fara'aytu bishii baan arkay waa bil ay filanayeen oo dee markaa la sugayey habeenkii markai cadcaddu dhacday baa la eegeegay oo tara-aynaad waa istusn maanaa dalabna ru'yat alhilaal ayay doondooneen bal in la arko anas baa arkay walaysa axadun mana jirin axad yazcumu sheeganaya anahu isagu ra'aahu inuu arkay hayrii dadkii badnaay meesha socday cid aniga un mooyeela waan arkay may jirin qaale wuxuu yihi anas fajacaltu waxaan bilaabay gudagalay aquulu licumara oo cumar inan ku leeyahan ku amaa tarahum yaanad arkayn anas waa ninkaa dhalinyarada aadna u indhafiiqna waa arkay cumarna waa nin weynba bishiibuu tusaa farta ugu fiiqa malaa halkiida ay ku toosnayd miyaanad arkahayn fajacala isaguna wuu eegeegaayo wuxuu ahaaday laa yaraahu midaan arkahayn qaala markaa wuxu uhi yaquulu qaala anas baa yihi yaquulu cumaru cumar baa wuxuu ku qawlayey mudaaric mudaarica uu ka cabirayna waa xaaladii hore ka xikaayooda si imika wax jooga ay tahaye macnaa maxalku waa maxal maadi saaraah waan arki doonaa walxal ana anigu mustalqin calaa firaashi qadaadkaygaan u jiefo ashaaru yaati qudaama lbeyt kale suuqdiga masalkeeda yidhaahaan oo kale weeye ujeedadu markuu bishii weydaa caaw haddaan arki waaye e markuu bilabaad iyo saddexaad iyo afraad noqdo anaa iska jiifa imika waan arki doona markaaba imika haddaan arki waayo u leeyahay bisha waan arki doona waa cindamaa yakbar dee bacda laylatayn aw halaaa layal ama taas waan iska arki doonaa anaa qadaadkayga u jiifa oon u baahnaynba inaan eegeego ama cidi ay tusto ama meel farta laygu fiiqo markaasaas ma shaa wuxuu bilaabay cumar yuxadiثunaa inuu noo waramayo can ahli bedrin oo iyagiiba wuxuu uga warramay beder iyo wixii dhacay faqaala wuxuu yihi ina rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay kaana wuxua yuriinaa midna tusa masaarica ahli bedrin reer beder meelihii la dhigayay weeye masaaric waa jamcu masrac masracna waa ruux halka lagu legdo ama meesha dee uu ruuxu kuba dhaco waa ujeedadu dadkii la laayey ee beder lagu laayey intaan laba iman oon meeshabay laysugu iman goobtii dagaalka aan laba iman waa maalintii ka horreysay maalintii dagaalku dhici doono ayaa meelaha la dhigi doono nimankii qureysheed madaxdoodii la dhigdhigi doono ee masaariicdooduuna tusayay bilamsi shalay shalaydaa wuxuu wadaa waa bilamsi min yowm alqitaal weeye maalintii dagaalku dhacay maalintii ka horeysay iyagana soo horeeyey muslimiintu ayuu rasuulku lahaa halkan hebel baa la dhigi doonaa halkan abujahl halkan fulan halkan fulan halkan fulan meeluu xadidayey waa dee aclaamtii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh nubuwadiisii iyo mucjizaadkiisii daahirka ahaa weeye ruuxii mabuu iman dagaalkii ma dhicin mu odhan una hebel baa la dili doonaaye bal halka la ujiibsan doono ee la dhigi doono ayuu rasuulka ilaahi sii xadiday wabakan oo wuxuu yihi yaquul wuxuu rasuulku odhanayay haadaa masracu fulaanin hadad berri marka la gaadho hebel meesha la jiifinayo ama lagu legdaye markaas masraciisu halkan wey insha allah haddii ilaahay ihaahdeen qaala wuxu uhi faqaala cumaru cumar baa wuxuu ihi fawaladii ilaah baan ku dhaartay bacaahu soo diray rasuulka ilaahi bilxaqi xaalu yahay mid xaq ku dheehan oo xaq la socdo xaq la soo diray macnaha ilaahay baan ku dhaartee ma akhda'uu may gefin alxuduuda xuduudii alatii xataa rasuul llahi sala allahu alayh wasalam maa arinku in la yidhi hebel waa la dilay fulan waa la dilo arrintu halkii rasuulka ilaahay fartaska saaray ee uu yihi habalba halkaa la jiifin doona midna halkii kama dhaqaaqin halkii unbaa mid kasta la dhigay rasuulka ilaahay sii xadeeyey qaala cumar baa wuxuu yihi fajucilo waxaa la yeelay fii berin waa maalmii dee markii hore way kuma jira adigu dee si maaha un iyagii ikraam iyo aasidii looga jeeday dee waa urtoodan iyo si aan dadka dhibaata ugaba iman ayaa iyagii god loogu qoray ceel bacdum calaa bacdin dhowr iyo labaatan baa lagu goray dhammaantood may wada ahayd waa intoodii ugu waaweyneyd marka bacdum barhkood calaa bacdin barh korkii iyo xalayinoo dee laysdul dhigay ayaa god loogu goray faindalaqa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa tegey waxaana ahayd saddex isho dabadood rasuulka ilaahayna caado waxaa waay dee marka sidaan oo kale dee meel qoom intuu kulaba dagaalama ilaahay nasriga siiyo ilaa saddex shay buu meeshuu joogi jiray waa maalintii saddexaad bay ahayd tani xata intaha ilayhim ilaa uu gaadhay ceelkii soo gaadhay faqaala wuxuu uhi yaa fulaan bna fulaanin hebelow ina hebel ahaayow wayaa fulaanu bna fulaanin kolle yaa fulaanuna way dee waxa weeyaan waa la daminaya un si kale mal ma dee luqa ahaan ama naxw ahaan ma banaanaanayso yaa fulanu bna fulanin tawraan ujeedaa yaa fulanu waayo waa nakiro dee maqsuudo ah imaka lafdigani lafdi calama maaha waa nakiro maqsuudo ah de waxaa lagu banayn jirayna damo maanta umuurahani haddee calamtay way isbedeli kari laayeen waana inoo dambaysaa lakiin halkan isma bedeleyse yaa fulanu bna fulanin wayaa fulanu bna fulanin hal wajadtu ma hesheen ma wacadakum ullah barhkood magacyadoodu way noo iman doonaane maa wacadakum allahu warasuulu wixii ilaahay idin yalwahay iyo rasuulkiisu xaqan xaalu yahay isago xaqa oo dee maxaa ilaahay ku ballan qaaday inuu inaa lanansuru rusulana iyo taas oo kale kataba lahu liadribana ana warusuli wixii ilaahay subxaana watacaala ballan qaaday oo ay dee diintu iyaga laydinka adkaan doono muslimiintu ay nasri iyo waxyaalahaas ay heli doonto taas ma hesheen isagoo xaq ah fa inii qad wajadtuha iyo dee iyaga cadaabkoodii iyo ciqaabtii ay lama kulmayeen iyo naartii weeye loo ballan qaaday fa inii anigu qad wajadtu waan helay maa wacadani llahu wixii ilaahay i yabohay xaqan xaalu yahay oo waa kaa dee i nusreeyeen qaala cumaru cumar baa wuxu uhi yaa rasuul allahi kayfa seebaa tukalimu ula hadlaysaa aada ula hadlaysaa ajsaadan jirhan laa arwaxa fiiha nafba aanay kuma jirin oo dee way baktiyeenba nafima kuma jirto kuma u maqlayaan maxaad kala hadlaysaa qaala markaa rasuulka ilaahi baa wuxu uhi salawaat ullahi wasalaamu aleyh kolley hadalkii caaisha iyo inkaarkeedii iyo xadiidkii cumar iyo ibni cumar iyo najadays baan kuma soo marnay masalade ma antum idinku ma tihiin biasmaca kuwa ka maqal badan uga maqal badan lima aqulu waxaan odhanaya minhum iyaga kama maqli badno macnaa saa idinku a u maqlaysaan bay iyaguna u maqlayaan idinku marka la eego xagga maqal ahaan iyo hadalkayga maqalka a maqlaysaan kama badna maqalka iyagu ay maqlayaan hayra lakin anahum waxaa ku kala duwanta waatanu laa yastadicuuna ma karayaan an yaruddu calaya shayan way maqlayaan imaka maha way og yihiin si dee kale caaisha in kuwa soo maray kalaamkeed way maqlayaani laakiin waana ii jawaabi karahaynuna hayra anahum laa yastadicuuna an yaruddu calaya shayan dee kolleyna waa umuurahan dee cadaabkoodii sabata cadaab alqabr baan kuma jiraa dee iyaguna waxaan ay laba kulmeen ee loogu ballan qaaday waa cadaabkii iyo ciqaabtiiyo ti oo imika laba kulmeen waktigaasle xadiidka duruqu leeyo kalaa maya xadiidkan baa inoo socdo walow dad kale ay warinayaan oo kun xdثna hd بن khالd qال xdثna أحمد بن سلمة عن hاaبت البناني عن أنس بن مالك أنa رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم taraka waa ka tegey hada xadiidkii cmar mahakani waa xadiiث anas lakiin isagoo abu dalxa ka warinayana w inoo dambeeya xaafi بن xajarina riwaayadaas buu raajax yeelaa inuu anas abu dalxa xadiidkan kaba warinaye maha kii cmare waa mid lakiin lamida un waa xadiid kale rasuulka ilaahay taraka uu ka tegey qatla bedrin ثaلaaثa saddex cisho ayaanu dee xaggoodii u kicin iska daaya uma ataahum waa u yimi faqaama waa istaagay calayhim korkoodii oo fanaadaahum uu u dhawaaqo faqaala wuxuu ihi yaa abaa jahli bni hishaamin yaa umayata bna khalafin yaa cutbata bna rabiicata yaa shaybata bna rabiicata alaysa qad wajadtum bal kanaa markii hore yaa fulaan bna fulani waa taan soo maro markii hore waxaan laa yaa fulan waa damo un waayo dee waa la si ay ahayd nakire maqsuuda marka ay tahay waa la damin jiray gees kale ismigu hadduu calam yahayna dee isagana waa la damin jiray oo yaa cutbatu yaa shaybatu taas bay ahaydeen laakiin maanta imdina ka dambaysa ayaa waxyaala bedeshayoo haddii in arrintu ay tahay san oo kale ismi calamo weeye oo ay ahayd in dambe lagu bineeyo laakiin ibna ayaa raacday sifo u ah ismi kaleo calamina usii idaafaysan waa shardigan imika marka caynkaasa laba wej baa ku banaan in yaa cutbata bna rabiicata aan idhaahno way banaan tahay inaan idhaahno yaa cutbatu oo si si hore aan ku dayno ibna rabiicata lakiin iyadu si kalama noqonaysa ibna rabiicata labada wejba luqa ahaan ama naxwi ahaan way banaan yihiin laakiin shardiga ah inuu ismi calami meeshii horeeyo ibnina isaga ka dambayso ismi calam oo kalena uu raaco haddii taa la waayo iyada ma noqonayso waa satii hore nakire maqsuudahay nakiray ahayd ismi calam mahayn marka taa waxaan ihi damo umahayd halkan laakiin damo iyo fatxa labadaba way ku banaantay kolleyna iyadoo laba bayd uu dee arrinkaa kuba sheega ibnu malik alfiyadiisa baabka nida kuba sugan bal waxaan leeyahy waa khulaasada taasoo yaa fulan ibna fulanina taa hore damun baa xaaladu ahayd tanna labadan wej yaa cutbata iyo yaa cutbatu labadaba way banaan tahay sababtuna laakiin shuruudan bay leedahay inuu ismi calama uu dee u yahay hoode kaas ibnina ay kaba dambayso ibnidaasna rab in calam kale uu kaba sii dambeeyo bal taas baa shardigina inoo dhan yahay yaa shaybata bna rabiicata alaysa qad wajadtum bal marka waxaan leenahay afar baa halkan la magacaabay kutubta siiradana dee ilaa dhowr iyo labaatan ama labaataneeyo kale magacyadooda xaafid maxajarna uu iyaga kaba soo qaado uu tatabuco kitaabkiisa fatxulbaari oo kale waa intii godka lagu goraynayay wixii la dilay toddobaatan iyo way gaadhayeen laakiin warangoodii ugu waaweynaabaa meesha kuba sugnaa lama arrin bay culimadu halkan la yimaadaanoo qaliibkii baa laga hadlayaa umayat bnu khalafna nin buuran buuran buu ahaa oo markii la dilay markiiba uu tibiray oo waa dee taas oo kale oo marka halkiisii unbaa dhagxaan iyo ciid lagu markaa lagu markaa lagu daadiyey oo lagu qariyey godka looma soo jiidin oo markiiba isagu isbedelay oo bal markaa waxay tahay in waa aqlabkood ama waxaa laleeyahy un dee kamuu dheerayn isaguna qaliibka godkan ay kuwani ku jireen kale kamuu dheerayn agtiisa dee rag badan oo kale oo dee halkan iyaguna kuwa godka lagu guray ah dee kutub sira iyo dama xaafid xajar fatxulbaariya way tatabucaane raggana kaba mid ah labadanne walaala ayaa abujaariya ay kaba mid yihiin umayat bnu khalafna waa kaasoo de markii hore isaga waaba dadkii la qabtay cabdiraxmaan ibnu cafiya laakiin raggii u dhiibi jiray waa bilaal iyabaa markii dambe arkay oo ansaar niman ansaareed u yeedho adigu markii dambe isaga la dilay markii ugu horeysay dagaalkii waxaan leeyahay dagaalkii hore raggii ku dhintay muu ahayn alaysa qad wajadtum maa wacada rabukum xaqa miyaydaan ahayn kuwa helay wixii rabbigiin idinku ballanqaaday xaalayo xaq fainii qad wajadtu maa wacadanii rabbii xaqa fasamica cumaru qowla nabiyi sala allahu alayh wasalam faqaala yaa rasuul allahi kayfa seebay yasmacu u maqlayaan waamay dhinteen waanaa seebay yuujibu u jawaabayaan walxaal qad jayafuu iyagoo uray manaa waa jiifadii oo jayafa lmayitu iyo jaafaya jaafaya arwaxaya antaniya waa macno keliya macnaa iyagoo uray oo qudhmay seebay dee hadalkan aad leedahay u maqlayaan kolley yasmacu iyo yujiibu labadaba naasib iyo jaazib ka horeeya midna ma jiro nuuntii mudaaracana waa tin la gooyey dee uu mudaaricu ku marfuuc ahaan jiray markaas waana luqa aynu horaba usoo maray oo xadiidkii laa tadkulu janata xataa tu'minuu iyo xadiidkeedii ba aynu kuwa soo maray waa luga jirtaan leenoo iyadoo nuuntii la gooyo ligayri naasibi wajaazibin waana taa halkan ee daahirku waxaa kayfa yasmacuuna wa anaa yujiibuuna waqad jayafuuya qaala wuxu uhi waladii ilaah baan ku dhaartay nafsii naftaydu biyadii gacantiisa ay kuba sugan tahay iyaday gacantiisa ilaahay baan ku dhaartay ma antum idinkuma tihin biasmaca kuwa uga maqal badan lima aqulu minhum walaakinahum laa yaqdiruuna ma karayaan an yujiibu inay jawaabaan uma amara bihim rasuulka ilaahay baa amray oo fasuxibuu waa la jiiday waa iyagii baa la jiiday meydkoodii oo faulquu waxaa lagu tuuray fii qariibi bedrin godkii ama ceelkii beder qariibkiiyo beriya waa isla mid ama waa ceelka waana weli lafti kale aynoo dambeeya laakiin riwaayadii hore xadiidkii cumar waxaa inooguma sugnaa fajuciluu fii birin bacduhum calaa bacdin fandalaqa rasuula iyagoo ceelkii ku jiraa rasuulka ilaahay dul yimid markaasuu hadalka yidhi xadiidkana waxaa inooguma sugan inuu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh iyagoon ceelkii lagu gurin uu iyaga dul yimi oo uusan yidhi kolley waxaanay leeyihin dee saa hore weeye xaaladu oo arrinku kaa hore weeyaane uma amara bihim sumadani ma keenayso tartiibtii magaranaysa maha imaka xagga zaman ahaan midde ima tarakhigii xagga zaman ahaan weeye waa in tartiibu dikri un weya waa xagga dikriga sheegitaanka un waa sheegidii un bay ku kala horeeyaane laakiin waxaa horeeyey dee marka hore in ceelka lagu guray markaasaa rasuulka ilaahay qaliibkii dul yimi xadaثnي يوسف بن حmad المعني qال xadaثna عبدالعلى عan سعيد عan qtاdة عan أنس بن مالك عan أbي طلحة xadiidka markii dhaweyd waxaan soo aragnay riwaayadii haabit الbunani حmad بن سلم ka warinayay msnadkii anas buu ahaa anas baa yihi saasaa dhacday bal markaa waaba si isagii baa warinayo rasuulka ilaahay iyo umuuraan kaba soo warinayay xadiidkuna waa xadiidkii un walow raqab kale uu ii leeyahay waxaa inooguma sugan saciid baa qataade ka warinaya qataadana anas ibnu malik oo can anasin can abi dalxata taas bal waxaan leeyahay walow imaka laba raqamo si wa laba xadiid laga kala dhigay waa xadiid keliya une waxaan xaafid ibnu xajar raajix yeelaa riwaayadeenan dambe oo ah inuu xadiidku musnad oo abi dalxata yahay anas wuxuu kasii warinaya abu dalxu kaba warinaya dee kaa horena cumar buu kaba wariyay xadaثnي محamed بن xatim qal xadaثna rux بن cbaadةa qal xadaثna سacيid بن abi crubata can qtاdة qaal dakra lana anas بn malik wuxuu noo sheegay can abi طalxata qaal lama kana ywma bedri وظahara عalayhim uu ka qaalib noqday nimankii quraysheed nabiy llahi salى الlahu عalيه wasalam amara wuxuu amray bibdcati وacشhriina rajula waa ilaa afar iyo labaatan bay ah dhowr iyo labaatan nin wفي xadiiثi rawxin barbacati وacشhriina rajula markaa waa isla mid bidcaduna saddex ilaa sagaal baa bidco lagu magacaaba oo min sanaadidi qurayshin quraysh kuwoodii de wajamcu sidiine madaxaadkayo ka gaalnimada ku xeel deeraaday ahaa ayaa u amray waa kuwoodii waaweynaaye madaxdoodii fawlqu waxaa lagu tuuray fii dawiyin min adwaa'i bedrin macnaha ceel ceelashii beder kaba mida marka alqariib iyo adawiyu nawowi wuxuu leeyay waa islaba mido waa albiru lmadwiyatu bilxijaara barkood qariibka waxay ka dhigeen ama madwi ha noqda maya waa ceelka afkiisa iyo intaa mala gudiisa dhagax lagu soo dhisay kaas baaba laba yidhaahaa ama de xakam kale iyo waxyaala un looba yeelay kaas buu dawiyigu yidhaahay qaliibkuna waa kaas oo kale ama qaliibku waa ka acamsan yahay bal walow nawi makasan labadoodiiba yidhi halkan فألقوا في طوي من أطواء بدر وساق الحديث بمعنى حديث ثابت عن ناس والله سبحانه وتعالى على علم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تقصر علينا وأعطنا